waxaanu ka yeelanaa ma jirto hadduu suldaan yahay iyo hadduu wariye yahay iyo hadduu nin alle nin alle ninkuu doono noqdo oo ka ololaynaya maxaan ku dhahdaa qarannimada jamhuuriyadda somalilan walaa wariye annaan ka yeelayn walaa nin kale annaan ka yeelayn waxaanu dalkan iyo qarankan shuruuc buu leeyahay shuruucdaasaanu boodhka ka tumaynaa shuruucdaasaanu ku qaadaynaa qof ama wariyayaasha oo dham haysu sheegaan haddaad xamar tagto aad qardeeda jamhuuriyadda somalilan ka- ka ka ololaynayso wallahi inaanu suldaanno ku soo daynin caqilkaaguna ku soo daynin waxaweye jamhuuriyadda somalilan wakhti ummaddeeda iyo shicibkeedu go'aan ayay gaadheen go'aankaas waa mid ka turjumaya masiirka jamhuuriyadda somalilan mid shakhsi ku salaysan maaha mid qof wuxuu jecel yahay ku salaysan maaha waxa weeye ummadda jamhuuriyadda somalilan waxay goosatay inay go'aan go'aansadeen inay goonni isu taagaan oo ay noqdaan dal madax bannaan oo ka xoroobay xamar arrintaas qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaa kaga burburay waxa la boqolaal kun oo qof ayaa maxaan ku dhahdaa naftooda ugu shahiiday hawshaas siday uga xoroobi lahaayeen waxa kale oo dhacday wax alla wixii maal jamhuuriyadda somalilan ay lahaayeen hadday magaalo iyo hadday dad tahayba w- maxaan ku dhahdaa arrintaas way ku luntay